xildhibaan cabdilqaadir jaylaani oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa isagoo waraysi bixinayey waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee ay wajahayaan iyo dardarta dagaal ee la soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu tilmaamay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhowaan dagaal kula wareegeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirkii amniga ee dowladda federaalkana uu haweenba guri seexdo cabsi aawadeed waxa uu dhanka kala sheegay in doorasho qof iyo cod ah aysan qaban karin dowladda federaalka hadalkaasina uu yahay mashruucuu xasan sheekh ku doonayo muddo kororsi
inaan ka qaban karnaan muujinay ma ahan keliya waxaan rabnaa siday oga qaban karaan annagu waxaan ognahay xaaladda amniga meesha ka jirtaan ognahay wasiirka amniga oo joogay isbuuciyo laba isbuuciyo waa wax ka yar meesha joogay habeen walba guri buu ku hoyanayay oo isaga oo u baqahayo amnigiisa isagoo u baqahay ayuu habeen walba guri ku hoyanayay ma doorasho qof codaa la qabanayaa ayadoo balcad ay ay ay ay shabaab maalin dhaweyta ay qabsadeen balcad intay u jirtaa magaalada muqdisho intay u jirtaa masaafo aada iyo aada u dhoweyn waxa loo socdo ee loo durbaantumaayo ee dowladdu ay u socoto wax kale ma aha waa muddo kordhin waktigeeda laga soo hormariyey oo la rabo in shaati sharci oo been ah in loo sameeyo annaguna waxa aan diidannahay waa taas madaxweynaha maandhaydkii la siiyey waxa uu ku qaban waayey maandhayd uu kordhistay waxba kuma qabanayo waxaa marba marka ka dambeysa isa soo taraya xubnaha ka tirsan dowladda federaalk ee sheegaya in howlgallada ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan gobolka shabeellaha dhexe aan ahayn kuwa ay hor istaagi karaan ciidamadooda saacado ka hor ayay ahayd markii sahal cabdulaahi cumar oo ah taliyaha lugta ee dowladda federaalk oo socdaal ku tagay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe isagoona sheegay inaanu gacanta ku haynin wax ciidamo ah oo dagaalama loona baahan yahay inay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ula dagaalamaan shan shan iyo toban toban